wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda jubbaland iyo weliba uu saddex afaray sanad miisaaniyaadka cusub ee laba kun labaatan iyo shanta kaas ayaa ku qayb galeen golo wakiilada dowlad goboleedka jubbaland kulanka oo muhiimadaas haytay in wadatashi lagu weelada arrimo sanad miisaaniyaedka iyo weliba sifaylan ku doodena golo wakiilada dowlad goboleedka jubbaland saasoo kalena weliba maalimaha dareera lagu qeybgeliyi doona qaybo sharduwan ee bulshada si lan hela talooyin dhanka bulshada ku kooyeen ankoreyntii waliba madalla ku hadlena gudoomiyaha guddiga maaliyadda jubbaland cabdi cusmaan maxamuud iyo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo oona sheegeen in wasaaradda hilajah ka gudbiday sanad miisaaniyaadka mar kasta waxaa fiican mashaariicda noocan oo kale marka ay joogaan bajetka iyo waxyaalaha lamidka ah in dadweynaha lasoo hordhigo in waxay dhaheen wadatashi laga sameeyo in baarlamaanka lagala tashado isbedelada imaani kara waxyaabo badan oo u baahanayo in laisla eego ku daris iyo ka dhimisbo waa yeelani kartaa marka maanta waxaan u fadhinaa in arrinkaa isaga aynu ka wada tashanno baarlamaanka xubnihiisii arrimahaas maanta maxay dhihi jireen kulankan u soo diyaargaroobayna way fadhiyaan waxaanu diyaar u nahay inaynu wasaaraddu kala shaqayno waxyaabaha noocaas oo kale u baahan in la isla arko
sidaad ka aragtaan boorka meesha ku dhigan waa wadatashi quseeyo miisaaniyadda labada kun iyo shan iyo labaatanka waktiga hadda lagu jiro casriga ah waxaa munaasab ah in miisaaniyadda maaragtay loo soo bandhigo bulshada rayidka iyo baarlamaanka oo wakiil oga ah bulshada sidoo kaleeto inay maarata iyagana ay qayb ka ahaadaan dejinta miisaaniyaddaas iyo qiimeynteeda intaba marka kulankan wasiirka ayaa inoo furi doona insha allah hadduu ilah yidhaahdo waxaa uuna maaratay laga wada munaaqashan doona ama laga doodi doonaa miisaaniyadda labada kun iyo labaatan iyo shanta oo ay diyaarisa wasaaradda maaliyadda gaar ahaan waaxda bajetka wasaaradda maaliyadda jubbaland kadambeyntii wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalo ee maamulka jubbaland axmed cabdirasaaq maxamed yaa ku hadlay ujeedka kulanka iyo muhiimadda laku leeyey kulankeenna maanta wuxuu daaran yahay waa kulan wadatashi aan ka tashanayno miisaaniyad sanadeedka soo socda qaabkaan u qaabeyn lahayn miisaaniyaddeenu ama qaabkii u ekaan laheyd taasoo aan rabno xubnaha baarlamaanka ee nala joogo inay ay talo ku darsadaan wixii ay is odhan karaan gaab baa ka jirana ay talo ka bixiyaan waxaan rajayn doonaa inta uu inoo socdo kulanka inaan kelmada isdhaafsan doono wadaagi doonana wixii ku saabsan miisaaniyadda iyo wixii kobcin u baahan si guud kulankeenna si guud waa inoo furan yahay